dhegeysiga bulshada oo ay soo socoteen idaacadda raadiyo ubaydhawaa mowjada dhalasha ee e c sagaal megahertis xiliyadan waxaa taawo saacada istuudiyaha raadiyo ubaydhawaa howbaa deerta lamadaasa hamiignama mayba hawdan ku barateena ini hawadahaasi marseena warka hamiignama idaacadda raadiyo ubaydhawaa oo ku diyaar la-eh cabdirashiid ismaaciil abuukar antena mahadsanida xasan jookar asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda ah uu doorka roon degmada xudur oo si rasmi ah looga bilaabay dhismaha terminalka garoonka diyaaradaha degmada xudur taliyaha ciidanka asluubta booliska soomaaliyeed oo maanta soo gaaray magaalatan baydhabo ra-iisul wasaare rooble ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya oo la kulmay siyaasiyiinta iskhilaafsan ee gobollada waqooyi wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka soomaaliya oo heshiisa kala saxeixday guddiga dib u heshiisiyiinta oo ay ka maqan yihiin xubnaha jubbaland oo maanta gaaray magaalada garbahaarey shira laga yeeshay falalka amni darro ee ka dhaca mararka qaar magaalada marka dowladda soomaaliya oo walaaca ka muujisay rabshadaha ka socda koonfur afrika kusimaha komishinka doorashooyinka maamulka somalilan oo kulana la qaatay wakiilka midooda afrika ee yurub midooda yurub ee soomaaliya wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalk soomaaliya oo maanta daafuray wejiga labaad ee mashruuca horumarinta wax soo saarka dalka akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobada ugu doorka roon midooda afrika oo cambaareeyey rabshadaha ka socda dalkaasi koonfur afrika ururka daalibaan oo caalankooda ka taagay magaalo istaraatiiji ah oo ku taalla xadka baakistan iyo afghanistan waa habeennimo arbacaha dhegeystayaal khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha toddobaad sannadda laba kun koob iyo labaatanka adhegaystayaal haatanna waxaad u diyaargarowdaan warkii oo dhan taliyaha ciidanka asluubta booliska soomaaliyeed genaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa maanta soo gaaray magaalada tanbaydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taliyaha ciidanka asluubta booliska soomaaliyeed genaraal mahad cabdiraxmaan aadan waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada tanbaydhabo ee doctor xasan maxamed nuur shaati guduud ku soo dhoweeyey taliyaha ciidanka asluubta dowlad galbeedka koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda dhexe federaalk soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada tanbaydhabo degmada xudur ee caasimadda gobolka bakool waxaa maanta si rasmi ah u bilowday dhismaha terminaalka garoonka diyaaradaha degmada xudur ee gobolka bakool iyadoo sidoo kale uu horay u socday dhismaha dhabbaha diyaaradaha ee ay ka haadaan oo ay diyaaradaha ku dega degmada xudur dhibaato weyn ay ku qabeen iyadoo maalmihii lasoo dhaafay halkaasi howlo iskaa wax u qabsaa ay ka wadeen shacabka degmada xudur oo ay horkaciyeen guddoomiyaha gobolka bakool guddoomiyaha degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka bakool gaar ahaana degmada xudur xudur oo muddo godoonsan wax walbana ay gabaabsi ay ku yihiin ayaa adag in la helo qalab lagu dhiso qalab lagu dhiso terminaalkaasi iyo guud ahaan garoonka intiisa kale oo wax walba oo looga baahdo dhismaha garoonka ayaa noqonaya in lagu geeyo diyaarad diyaaraddii ugu horreysay ee siday shixnad shamiindo iyo qalab kale ayaa maanta xudur ka caga dhigatay wasiirka wasaaradda gaadiidka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed xasan celey oo maalmihii lasoo dhaafay xudur ku sugnaa ayaa sheegay in ay ka go-an tahay hirgelinta dhismaha garoonkaasi iyo daboolidda baahiyaha uu qabo islamarkaana u baahan yahay in garoonka diyaaradaha degmada xudur si loo sii ambaqaado dhismaha garoonka degmada xudur oo la filayo in waxweyna laga bedelo shir ayaa laga yeeshay amni darrada ka jirta magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya faahfaahinta warkana waxaa inoo sii ambaqaadaya wariyaheena maxamed cabdiraxmaan maxamed jirow xarunta maamulka gobolka shabeellaha hoose ee degmada marka waxaa maanta lagu qabtay kulan looga hadleeyey amniga oo toddobaad kasta warbixin la xiriira laga dhagaysto guddiga amniga degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose toddobaadkan shirka amniga degmada marka waxaa shirgudoominayay guddoomiyaha degmada marka ahna duqa degmada cabdulaahi cali axmed waafow waxaana kulankan goobjoog ahaa saraakiisha ciidamada qeybahooda kala duwan sida booliska militariga nabad sugidda iyo ciidamada nabad ilaalinta amisom ee ku sugan degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose kulanka kadib tali ku-xigeenka ciidanka afar iyo tobanka oktoobar labaxidigle cabdiqaadir xasan ayaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii looga hadlayay kulankan maanta waxaan kasoo qayb galnay shirka lagu qabanayo magaala madaxda gobolka shabeellada hoose ee marka waana shirkii sideedaad ee lagu qabanayo xarunta gobolka xarunta gobolka shabeellada hoose ee marka waxaana shirkaasi looga hadlaya amnidarada ayaamahan ka jirtay nawaaxiga degmada marka iyo deegaanada hoos yimaada oo ayaamahan dambe ee kooxaha nabadiidka ay aad ugu soo bateen inay falal dadka ay u geystaan ay ku dhibaateeyaan marka hadda waxaan go-aan isla gaarin in haddii kadib ciidamada ay ka horgalaan deegaanada hoos yimaada marka sida degmada janaale iyo buufo inta udhexayso kale ee ayaamahan dambe ay miinood ay dhigaan iyo waddada anta udhexayso kale shalembood iyo markoo kale in halkaasina ay cadow ay dhigaan miinooyin ay ku dhagraan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dalka shacabka marka hadda kadib waxaan go-aansanay oo maanta go-aankan ka soo saarnay in ciidamada ay si wada jir ay ugu howlgalaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan degmada marka janaale shilembood iyo amsombo si halkaasi aysan cadowga aysan ugu faa'idaysan aysan miinooyin aysan u gelinin aysan aysan wax dhibaata ugu soo gaarsiinin shacabka shacabka dalka shacabka soomaaliyeed iyo ciidamadaba si waddadaas ay dadka u isticmaalaan xilli alla xilliga ay doonaan waqti alla waqtiga ay u baahdaan inay isticmaalaan waddooyinka udhexeeya degmada marka iyo deegaanada hoos yimaada toddobaad kasta ayaa maamulka degmada iyo saraakiisha ciidamada qeybahooda kala duwan waxay isku soo horfadhiistaan kala warqaadashada xaaladaha amni ee degmada iyo waxyaabaha kusoo kordhay maxamed cabdiraxmaan ibraahim raadiyo baydhabo magaalada baydhabo
mahadsanida maxamed jirow ra-iisul wasaare rooble ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta la kulmay xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay uu khilaaf uu ka dhex jiray labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka ee uu horbuudka uu ka yahay waxaana uu ra-iisul wasaare rooble u xaqiijiyey in guud ahaana doorashada gaar ahaana kuraasa gobollada waqooyi loo maamuli doono si daah furan oo ka fog eex iyo qof jeclaysi xubnaha uu la kulmay xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi ayaa soo dhoweeyey kulankaasi oo ugu yaray ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyagoona sheegay inay diyaar u yihiin in doorashada xildhibaanada ay u dhacdo si cadaalada kulankan uu maanta ra-iisul wasaare rooble la qaatay xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi ayaa ku soo aadaya xilli uu ka dhex jiray khilaaf xooggan islamarkaana guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ay laba garab ay u kala jabeen haatan magaalada garoowe waxaa maanta ku soo xirmay shir looga hadlayey tayeynta iyo daadejinta adeega waxbarashada soomaaliya si gooni ah shirkaasi waxaa diiradda loogu saarayay manhajka iyo imtixaanka oo muhiim u ah tayeynta waxbarashada soomaaliya wasaaradaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa ku heshiiyey in la mideeyo qalfoofta imtixaanka waxaana sidoo kale lagu heshiiyey in la sameeyo laba guddi qaran oo ka madax bannaan wasaaradaha waxbarashada labadan guddi waxay kala yihiin guddiga imtixaanka iyo midka manhajka waxaa sidoo kale lagu heshiiyey xoojinta wada shaqaynta iyadoona loo marayo dhisidda gole ay wasaaraduhu ay ku midaysan yihiin oo ilaaliya halabeegyada iyo daadejinta adeegyada waxbarashada soomaaliya goluhu wuxuu meesha ka saaray oo uu meesha ka saari doonaa caqabadaha soo noqnoqday ee la xidhiira maamulka waxbarashada dalka wuxuuna uu ka jawaabayey shuruudaha daneeyayaasha horumarka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa walaaca ka muujisay rabshadaha ka socda dalkaasi koonfur afrika dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa walaac xoogan waxay ka muujisay barnaamijyada iyo rabshadaha ka socda magaalooyinka ka tirsan dalkaasi koonfur afrika kuwaasi oo saameeyey soomaalida ganacsi ahaan u jooga dalkaasi koonfur afrika war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay aada uga xun tahay afarta qof ee soomaalida ah ee rabshadahaasi lagu dilay sidoo kalena dhaca loo geysay soomaalida ku dhaqan dalkaasi koonfur afrika ee ganacsiyada kala duwan ku leh dalkaasi guddiga dib u heshiisiinta oo ay ka maqan yihiin xubnaha jubbaland ayaa maanta gaaray magaalada garbahaari ee gobolkaasi gedo magaalada garbahaari ee xarunta gobolka gedo waxaa maanta gaaray guddiga dib u heshiisiinta ee ka socda maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya marka laga reebo maamulka jubbaland guddigan oo ay xubno ay ka yihiin wasiiro ka tirsan maamul goboleedyada ayaa durbo halkaasi ka bilaabay la tashiyada ku aadan sidii dib u heshiisiin looga dhex buuri lahaa bulshada gobolkaasi gedo looguna diyaarin lahaa ka qaybgalka doorasho loo dhan yahay oo lagu qabto magaalada garbahaari arrintan ayaa imaanaysa iyadoo bilowgii toddobaadkan uu maamulka gobolka gedo sheegay in wax xiriirah iyo wada shaqeyn uusan kala dhexaynin madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayna sugayaan sida ay sheegeen in muddo xileedkiisa uu dhammaado guddoomiyaha gobolka gedo axmed buule maxamed caanjeex ayaa warbaahinta u sheegay in maadaama uusan xiriir kala dhexaynin maamulkiisa iyo maamulka kismaayo aysan aqbali doonin guddiga doorasho ee heer maamul goboleed oo laga soo magacaabay magaalada kismaayo arrinta gobolka gedo waxay qayb ay ka ahayd khilaafkii ragaadiyey doorashada soomaaliya ee dib u dhacday waxaase heshiiskii xukuumadda iyo maamul goboleedyada ka mid ahaa in guddi dib u heshiisiin loo saaro arrimaha gobolka gedo wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta daafuray wejiga labaad ee mashruuca horumarinta waxsoo saarka dalka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka soomaaliya khaliif cabdi cumar safiirka talyaaniga ee soomaaliya ambasador alberto veji ku-xigeenka qaramada midoobey ee soomaaliya mudane adam cabdulmawla iyo madaxa hay-adda unido ee soomaaliya mister yogor skersia ayaa maanta si wada jir ah waxay u daafureen wejiga labaad ee mashruuca horumarinta een qeybaha wax soo saarka ee dalka ee loo soo gaabiyo b s d b madasha lagu daafurayay laguna saxiixay mashruucaasi oo ay ka soo qeyb galeen agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya mudane cabdicasiis ibraahim aadan iyo mas-uuliyiin kale ayaa waxaa mashruucaasi ku baxaysa lacag dhan laba milyan oo dollar oo ay ku deeqday dowladda talyaaniga taasi oo ay hirgelintiisa hogaaminayso hay-adda unido ee soomaaliya hay-adda faw iyo hay-adda i l o oo kaashanaya wasaaradda ganacsiga beeraha iyo kalluumaysiga iyo wasaaradda shaqada mashruucan ayaa ahamiyad gaar ah wuxuu u leeyahay horumarinta qeybaha iyo hay-adaha kala duwan ee wax-soo saarka dalka sida beeraha shaqa abuurka kalluunka taageerista hal abuurka ganacsatada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha eena si ganacsatadu ay wax-soo saarkooda ay ugu dhoofin karto dalka dibaddiisa iyo guud ahaan horumarinta ganacsiga soomaaliyeed komishinka doorashooyinka maamulka somalilan ayaa maanta kulan la qaatay wakiilka midooda yurub ee soomaaliya komishinka doorashooyinka dowlad goboleedka somalilan ayaa maanta xarunta komishinka kulan kula qaatay wakiilka midooda yurub ee soomaaliya ambasador nicholas berlanga waxaana ay ka wada hadleen qaabkii wanaagsaneed ee ay u qabsoontay doorashadii en isku sigsanayd ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka somalilan guddoomiyaha komishinka doorashooyinka somalilan cabdirashiid maxamuud cali ayaa midooda yurub uga mahadceliyey sida ay somalilan ay uga taageeraan doorashooyinkii golaha deegaanka iyo baarlamanka dhinaca kale wakiilka ayaa komishinka doorashooyinka somalilan ku ammaanay qaabkii ay u qabsoontay doorashadii golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee somalilan dhowaan ka dhacday halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalatan baydhabo guddoomiyaha midooda afrika mudane muuse faki mohamed ayaa cambaareeyey rabshadaha iyo boobka ka socda dalka koonfur afrika kadib markii xabsiga loo taxaabay madaxweynihii hore ee dalkaasi koonfur afrika jacob zuma bayaan ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha ayaa lagu sheegay in midooda afrika uu si adag u cambaareynayo rabshadaha ka socda koonfur afrika ee sababay dhimashada dad rayda iyo boobka hantida guud iyo tangaarka loo leeyahay midooda afrika ayaa ugu baaqay dowladda koonfur afrika inay si deg deg ay u soo celiso kala dambeyntii iyo xasiloonidii dalkaasi iyadoo loo en ixtiraamayo ku dhaqanka sharciga ururka daalibaan ayaa calankiisa ka taagay magaalo istaraatiiji ah oo ku taalla xadka ay wadaagaan dowladaha bakistan iyo afghanistan ururka daalibaan ayaa sheegay in uu qabsaday magaalada istaraatiijiga ah ee lagu magacaabo sbiin boldag ee ku taalla xadka dalkaasi uu la wadaago dalkasi bakistan xilli ururkaasi uu sii wado la wareegidda dhul ballaaran oo afghanistana dowladda afghanistan ayaa gaashaanka u duruurtay warkaasi walow sawirada lasoo dhigayo baraha bulshada ay muujinayaan maleeshiyaadka oo la sheekaysanaya ilaalada xadka bakistan islaamabad amaba bakistan ayaa lagu soo warramayaa inay xirtay barta xadka looga tallaabo taasi oo ah marin muhiima in daalibaanku uu maamulo bartaasi ku taalla xadka koonfurta gobolka lagu magacaabo kandahaar ayay suuragal ayaa suuragal ah in uu kharash badan uu ka soo xareeyo canshuuraha kasamkaasi ururkaasi ayaa horay u qabsaday goobaha eena looga tallaabo xadka afghanistan ee waddamada iiraan tajikistan iyo turkmanistan warkii habeennimo oo aad kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba dhegeystayaal caawa halkan ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukar anteen oo dhanka farsamada iyo isku dabariidka saaxiibkii farsamyaqaan xasan jooker ayaa caawa iga saacidayey tani kulantada ma dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cidda laalicdii warkayaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan amaba ay naga dhegeysan karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio baydhawa dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba